ku dhowaad boqol muhaajiriin ah ayaa ka baxsaday xabsi ay leeyihiin kooxaha wax tahriibiye ee ka ganacsada dadka dalkaasi libiya xaruntan ayaa ku taalla magaalada bani waliid waxaana arrintan ka dhashay in kooxaha wax tahriibiye ay rasaas ku fureen dadkii baxsaday iyaga oo dhowr qof dilay qaar kalena dhaawacay hay-adda m s f ayaa sheegtay in dhakhaatiirtooda ay daweeyeen ilaa iyo shan iyo labaatan ruux oo dhaawaca ah dadka soo badbaaday ayaa sheegay in ugu yaraan shan iyo toban qof ay dhinteen dadkan soo baxsaday ayaa isugu jira soomaali ethoobiyan iyo eritreyaan safiirka soomaaliya ee libiya muxiidiin maxamed kaalmoy oo haatan ku sugan magaalada muqdisho ayaa arrintan iyo halka ay marayso soo daadguraynta muhaajiriinta soomaalida libiya waxa uu uga warramay waryaheena jacfar kukaay si guud markaan uga warano magafayaasha sidoodaba dhulka ay joogaanunayna dowladda xukumin dhulweynaha libiya oo intiisa badan maaragtay dowladda weli aanay awood ku lahayn ayay magafayaasha ku sugan yihiin meelaha ay ku haystaan waa meelo macbal ah dad maaragtay ay ku sheegaan maxaan ku yidhaahdaa maamulada deegaanada deegaanada marka iyaga ay joog ay joogaan dadka maamulada ee halkaas jooga ayay gacan saar la leeyihiin marka guryo ayay inta loo kireeyo oo xagga xooshash baa la yidhahdaa xooshash ama guryo in dadka loo kireeyo ayaa ay dadka ku hayaan marka mararka qaarkood waxaa suuragasha dadka meesha lagu hayaa waxaa u suuragasha inay hade baxsadaan ama derbiye ka boodaan ama si u yeelaan ama mararka lagu soo shaqaysto oo kalea loo kaxaynaya meelo shaqaa la geenaya meelo dhexdood marka meelahaas kasoo baxsanayaan waa xaalada marka mar walbaba dhaca laakiin mararka qaarkood ayayna soo wacaan safaarad ahaan telefoona noo soo diraan ay yidhahdaan meel fulaan baan ka baxsanay meel fulaan baan kusugannahay marka haddana si dhuu maaleysa intay baabuuro usoo raacaan taksiye iyo wax usoo karaystaan ayay magaalada tripoli caasimada yimaadaan haddayna soo gaaraan ay nala soo xiriiraan waxaan isku daynaa marka ijra-aadkoodi kale sidii ay hadday dalka usoo noqon usoo noqon lahaayeen aan u dhamaystirno hadday xanuunsihiin asbitaallo ula xiriirno hadday magaalada iska joogayaan hadda sidii ay sharci kumeel gaar ay u heli lahaayeen aan kala shaqayno waxaad ii sheegtay in dhulka magafayaashu ay ku haystaan soomaalida uu yahay meel ka fog magaalooyinka oo dowladduna ay gacanta aysan ku haynin yaa gacanta ku haya halkaasi kooxaha gacanta ku haya ee ka baxsan magafayaasha iyaga ma lala xaajoon karaa sidii dadkaas loo soo furan lahaa oo qolyahaasi dadka afduubka ku qabsadana tallaabo looga qaadi lahaa naftooda dadkaas naftooda ayaa magafayaal noocyo magafayaasha ka mid ah oo waa maamulada deegaanada ka jira qaarkood magafayaasha ayaa waxay waxay bareen maxaan ku yidhahda inay lacag siiyaan oo dadka u hayaan wixii ay helaan bay la qaybsadaan marka mar haddii aanay ahayn maamulo ay dawladdu magacowdo oo meesha ay joogaan ay dawladdu ay toos ula xiriiri karto u maamuli karto haddaanay ahayn iyagana tugooda waxaa la dhihi karaa waa magafayaal oo ka kaaliyo magafa ayaa la waa qare waxay dhihi jireen soomaalida dhihi jireen qaada iyo iyo qariya waxay soomaalida dhihi jireen oo kale umu waaya marka wax oo hadda looga talagelaya ma laga hayaa wax qiyaas a tirada dadka hadda ku jira ee gacanta magafayaasha ee soomaalida ah si saxa cid u sheegi kartaa ma jirto qiyaas unbaa iska jirta sanooyin sii horeeyey annagu waxaan qiyaasi waxaan qiyaasi jirnay ilaa laba kun ayaan qiyaasi jirnay laakiin hadda qiyaasyada kala duwan kala gedisan waxay gaarsiinayaan ilaa shan kun oo kale ayay gaarsiinayaan oo bangazi markii la fiiriyo xagga maxaan ku irahda waqooyi bari ee libi marka la fiiriyo dad jooga dad darna jooga dad kufra jooga dad sadha jooga dhulweynaha beliwaliid beliwaliid la yidhaahdo maaragtay kuwo fara badan oo lagu haysto kuwo fara badan oo meelaha xeebaha ah lagu haysto oo ku jiro maaragtay sugaya marka inay dooyin raacaan qiyaasi guud oo aan samaynayn waxaan isleenahay marka dhowr kun bay noqon karaan laakiin tiro saxa oo la dhihi karo waa intaas ma jirto dadka ku sugan magaalooyinka sida tripoli oo kale oo aad adigu ka howlgasho iyaga tiradooda waa waa imisa ha noqdaan kuwa ka soo baxsaday magafaha amaba kuwa madax furashada ee iska soo bixiyey ama kuwa aan soo aragba ee kasoo gudbay ee nasiibka uu saaciday ee hadda ku sugan magaalooyinka waaweyn sida tripoli oo kale tiradoodu waa imisa xaaladooda se maxaad kala socotaan muddo laga joogo hadda laba bilood ama bil iyo bar muddo laga joogo xabsiyada tripoli gudaha magaalada waxaa ku sugnaa tiro maxaan ku yidhahdaa saddex boqol iyo googo ah saddex boqol iyo laba iyo siddeetan baan filayaa ayaa ayaa ku sugnaa marka aan ku sameynay soo marid aan ku samaynay kadib ayaa waxaa kusoo biiray tirooyin kala duwan oo kala gedisan ayaa kusoo biiray sida masalan boqol iyo soddon badda laga soo qabtay mar baa lasoo xareeyey qolo kale oo tiradoo sax aan haynina mararkaa lasoo xareeyey howlgalla ay sameeyeen ciidamada booliska dad ay magaalooyin kasoo qabteen dad bay kusoo xareeyeen oo maxaa ku yidhahda lagu soo xareeyey ku jiro maxaa ku yidhahda ku jiro dadka magaalooyinkaasi ku sugan sida tripoli oo kale haddaan tusaale usoo qaadano ee hadda aad ka sheekaynayso ma dad xorriyad haysta oo magaalada dhex mushaaxayaba mise waa Maya, dad xabsi ku maya.
jira dhowrka boqol hadda aan kuu sheegayo kaamam ay dawladdu leedahay meelaha ay dawladdu leedahay oo dadka soo galowga lagu haya ayay ku jiraan laakiin magaalo weynta waxaa jiro dad firdhad ah oo ama dad iskood u yimaada maalin walba oo soo gala oo tiradooda sax aan la sheegi karin howlihii ee hay-adaha qaramada midoobay iyo adinku aad iska kaashanayseen ee tahriibayaashaasi kuwa magaalooyinka ku sugan dib loogu celinayay wadankii halkay marayaan meel fiican bay marayaan meel fiican bay elbayaan dhowr casho ka hor maxaan ku yidhahdaa diiwaangelin baa sameynay inta diyaarka u ah waxaa la diyaariyey dad ka badan boqol kor u dhaafaya oo raba inay dib u celin maxaan ku yidhahdaa loo sameeyo oo dalka loo soo celiya hidhadoodii ayaa maalmaha la sugayaa waxaana la rabaa maalin mar dhow marka dhow ay suura gasho in diyaarad loo soo wada kireeyo oo iyagoo kooxa oo boqol xagga uga badan in la soo dejiyo ayaa haddii ilaahay raalli ka raalli ka yahay ayaa ayaa ayaa la filayaa hawsha soo ee dib u celinta ee ee qaxootigaasi ama tahriibayaasha haddaan idhaahno iyay tahay cidda hawshaasi wadda jihooyin kala duwan baa iskugu jira jihooyin kala duwan baa iskugu jira dowladda libiya hay-adeeda hijra kheyr sharciyada ku saabsan qeyb bay kuleeyihiin diyaargaraynta waxaa qeyb kule i o m hay-adda la yihahda qeyb bay kuleedahay u n h c r to qeyb bay kuleedahay safaaradahan anaga gurdhig ayaan unahay documentiga u samayntiisa documentiga lagu soo celinayo documentigana qeyb weyn baan kuleenahay aasaas baan aasaas aasaas baan documentiga unahay iyo tirakoobidooda iyo kormeerida meelahooda safaaradda ayaa shaqa ku leh waxaa kaloo jiro guddi ay dawladdu magacowday oo maxaan ku yidhahdaa iyagana hawsha beryaha nala wada ayaa jiro haddii aan dib ugu laabanno ee dadka ee ku sugan ee dalka liibiya markaan ka soo tagno kuwa magafayaasha u xiran waxaa la sheegayaa in ee, qaar kale magaalooyinka adinku aad gaari kartaan ee dowladdu ay ka arrimiso xabsiyo ku yaalla ku jira kuwaas maxaad kala socotaan way jiraan ma badna sida zaawiya oo kale ayaa jira waxaa jiro qaryaan meel la yidhaahdo oo siddeetan iyo toddoba kilomitr libiya dhink dhanka koonfur galbeed ka xigta ayaa jira ayaan dhaweyd marka muddo laga jooga maalmo arrin baa dhacday meesha qaryaan la yidhaahdo oo kale tiro badan baa ku jirtay oo soomaali ayaa ku jiray waxaa wadnay howl ama aragtay sidii loo soo diiwaangelin lahaa ay dalkooda dib ugu noqon lahaayeen maalintii aan tagnay oo aan kasoo diiwaangelinay dad ilaa soo sagaashameeye ah isoo diiwaangeliyey habeenkii dambe ayaa telefoona lagu soo dhaceen oo la sheegayo in meesha weerar lagu soo qaaday oo dadkii qaarna ay baxsadeen qaar kalena ay dawladda u suura gashay inay intay meesha kasoo bedesho xarumaha dawladda la keeno inkasta oo waalidiinta qaarkood loogu sheegay maxaa ku yidhahda dad in la laayay laakiin annaga arrintaa ma hayno arrintaa ma hayno arrinta keliya aan hayno waxay tahay dad meesha ka baxsaday oo magaalooyinka galay oo telefoona lagula soo xiriiray dad eh, maxaa ku dadka magafayaasha ah oo ay la tageen markay meesha weerarkaasi uu ka dhacay iyo dadka intiisa badan oo ciidamada dawladdu ay soo kaxeeyeen oo markaa la keenay xabsiyada ku yaala gudaha magaalada tripoli
safiirka soomaaliya u fadhiya libiya muxiidiin maxamed kaalmoy oo haatan isaga oo ku sugan magaalada muqdisho khadka telefoonka ugu waramayay jacfar kukayo oo washington jooga
aroor walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiyo sagaal iyo tobanka mitrban warar sugan iyo warbixinno xiise le ka dhegaysta v o a maalin walba lix iyo barhka subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysta barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysta v o a maalin walba afarta galabnimo hawayska washington wicitaanka dhegaystaha faaqiidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaali com